allaha u naxariistay sheekh cali warsame oo ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ayaa dalka cumaan ku geeriyooday waxaana u ahaa caalim si weyn loo yiqiinay isagoo sidoo kaleetana ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee ururkii al itixaad ee la asaasay horraantii sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii sheekh cali warsame ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka horyimid kulug lahaanshaha dagaaladii al itixaad ay ku gashay deegaano ka tirsan puntland iyo gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kaleeto hore uu cambaariyey falalka maleeshiyada al-shabaab sannadihii ugu dambeeyey waxa uu xubin ka ahaa ururka al ictisaam bilkitaab walsunna qaar ka mida culummada soomaaliyeed ayaa ka tacsiidiyey geerida shiikha wariyaha v o a cabdikariim ulul ayaana warbixinta nooga soo diray laascanood xurimaadiinka gobolka sool ee degmada laascanood ayaa tacsi ka diray geeridii ku timid allaha u naxariistay sheekh cali warsame oo uu ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed si weyna looga yaqaanay deegaanada soomaalida fadhigiisunu ahaa magaalada burco ee gobolka togdheer sheikha ayaa tacsidiisa waxaa ka hadlay culimaaudiin kala duwan iyagoona ka sheekeeyey doorka kaalinta wanaagsan uu ku lahaa shareecada islaamka iyo gaadhsiinta dadka soomaaliyeed culimada magaalada laascanood ayaa tacsidani la wadaagay guud ahaan dad soomaaliyada gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday sheekh cali warsame inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi ma akhada walahu ma acطaa wa kullu shayin cindahu biajali musamaa waxaanu aada iyo aad haddaanu nahay culummada halkan maanta isugu timid magaalada laascanood gobolka sool aan aada iyo aada uga murugaysannahay uuna tacsiyayna geeridii laba filaanka ahayd ee ku timid sheekhiinii sheekheennii sheekh cali warsame xasan oo ah sheikhii ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed ee waaweyn ee dacwada salafiga dadkii aasaasay ama dacwada soomaaliya ee diinta iyo ka shaqaynteeda cimrigiisa wax fara badan joogay ilaa haddana waday inuu kor u qaado kelmadda ilaahay subxaana wa tacaala ku geeriyooday magaalada cumaan ee dalka urdun waxaanu aada iyo aad geeridaas uga naxnay markii aanu saa ka maqalnay waxaanu ka tacsiyaynaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyaynaa geeridaas iyo eheladii iyo dhammaan dadka ehelkhayrka iyo culimmada soomaaliyeed meel kastay joogaan sheekh cali warsame xasan oo ka mid ahaa culimmada waaweyn soomaaliya ee muddada lixdan ilaa toddobaatan sanno dacwadda ka shaqaynayey ilahay waxaanu uga baryaynaa jala wacala inuu u naxariisto jannad firdowse geeyo camalkii saalixa allah ka aqbalo dembigiisa allah ha dhaafo ee culimmada soomaaliyeed guud ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkiisii ubadkiisii iyo xaasaskiisii semanin allaha ka siiyo waa qadar waa rumaysannahay ilaahay jala wacalaa cidduu doona isagaa qaada oo dul cidduuna isagaa nooleeya aajashiisiibuu ku dhintay khaatumo kheyr qabtaan u rajaynaynaa isagoo tukanaya salaatuleyl inuu ku nafbaxay ilahay waxaanu ka baryaynaa jala wacalaa inuu cadaabka qabriga iyo cadaabka aakhri labadaba ka ilaaliyo ee janal firdowsna alla geeyo ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sheekheen sheekh cali warsame xasan dembigiisana allaha dhaafo ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u dooray baan rajaynaynaa oo adduunkan uu ka raystay eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo culimmada iyo saaxiibadiisa samir iman allaha ka siiyo waan ka murugaysannahay waan ka tarsannahay qalbigu waa muruganayaa ishuna waa ilmaynaysaa oran mayno wixii ilaahay yiri mooye wax kale ilaahay baa lahaa ilaahay baa qaatay nafteena ayaa uga tacsiyaynanaa ummadda muslimiintaana walaalahan uga tacsiyaynanaa ilahay waxaan ka baryanaa ajarkiisa inuu weyneeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala si khayr badan buu u dhintay si wanaagsan baa ilahay u oobsaday annagana ilaahay subxana wa tacala gadaasha nama fidneeyo waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sheikha oofsaday inna lilaahi ma akhada walahu ma acta waa ilaahay baa markii horena keenay waxaynu ognahay inuu ahaa raggii ugu horreeyey jaamicatulmadiina ka baxa dacwada shiikhu ka soo baxay jaamacaddaas insha allahu tacaala raggii ugu horreeyey oo soomaaliya dacwada ka bilaabo u ahaa waxaynu leenahay ummadda islaamka oo dhan xaq buu ku leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilahay waxaan ka baryaynaa loo soo duceeyey wax kale uma qaban karno laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala allahuma ajirna fii masiibatina waakhluf lanaa khayran minhu cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood